hadda waxaan maraynaa kala fadhigaynay maalmihii ugu dambeeyaan ku jirnaa golahaana sharciyo tiro badanaa u yeello qaarna way soo socdaan maantana waxaa noo yeello laba sharciyood oo kale ah hindiso sharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo akhrinta koowaad ah iyo akhrinta saddexaad hadiso sharciyeedka hay-adda sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka de waxaa sharciyadan dhan aan ka wada shaqayna rabnaa guddiyadina maalmahan aad u shaqeyn aad u mahadsiyin annaga ma rabna inaan noqono book store inaan noqono ma rabna inaan aad u shaqeyn rabnaa intaqaanaa marka aad iyo aad aad u mahadsantihiin anjadina saas oo ansax noogu yahay